أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo gaalada caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay dagaalada dib uga qarxay gobolka tigre ee dalka itoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka hadashay xaaladda deegaanka teedaan oo maalmo ka hor ay dagaal kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta dhab xooggan ayaa ka kacay kaymaha dalka maraykanka kaasi oo burburiyey boqolaal dhisme kumanaan qofna ay ku barakaceen kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha jiido ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ardayda madarasada umulqura ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga bakool maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa degmada galhareeri ka daafuray xarun cusub oo mu'asasada alxikma ah dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran gaalada caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay dagaallo dib uga qarxay gobolka tigre ee dalka itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir ururgaaleedka caalamiga ah ee sheegtay inuu ka shaqeeyo waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa soo saaray digniin culus oo ku saabsan dagaalada dib uga qarxay qayba ka mid ah galbeedka gobolka tigre ee waqooyiga dalka itoobiya dagaaladan cusub ayay hay-addu sheegtay in khatar weyn ay gelinayaan dadka rayidka ah xilli bulshooyinka ku dhaqan gobolka tigre ay weli la tacaalayaan saamaynta xasuuqyadii dhacay intii uu socday dagaalkii labada kun iyo labaatanka ilaa iyo labada kun labaatan iyo labo amnesty waxay ka dhawaajisay in colaadda cusub ay keeni karto xadgudubyo hor leh oo ka dhana xuquuqda aadanaha xilli weli cadaalad aan loo helin ayay tidhi dhibaatadii hore ururku wuxuu ku baaqay in dib loo soo celiyo habkii caalamiga ahaa ee baaritaanka waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha kadib markii dowladda xabashida itoobiya ay joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay guddiyada ururka gaalada qaramada midoobay iyo midowda afrika sidoo kale ururku wuxuu sheegay in maamulka t b elf haatan ka arrimiya ee gobolka tigre uu labadii bilood ee ugu dambeeyey kordhiyey cadaadiska uu ku hayo rayidka islamarkaa na uu bilaabay in si qasab ah uu ku askareeyo dadka shacabka ah warbixintu waxay xustay in gobolkan horay uga dhaceen xadgudubyo baahsan oo ay geysteen ciidamada federaalka itoobiya kuwa ereteriya iyo kuwa xoogaga tigre intii u dhexaysay labada kun iyo labaatanka ilaa iyo labada kun labaatan iyo labo kuwaas oo loo aqoonsaday dembiyo dagaal sabtidii la soo dhaafay ayay ahayd markii dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidanka xabashida itoobiya iyo jabhadda t b elf ku dhex maray galbeedka gobolka tigre gaar ahaan deegaano ku dhow xadbeenaadka suudaan mahadsanid camar faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen sarkuusta oo dhacda duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dhanka shabeellada dhexe qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka bakool howlgal qorshaysan oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah dhimashadu waa saddex askari oo murtadiin ah khaniimaduna waa saddex qori oo ek afartan iyo toddoba ah boosh iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee tuulada buulanaagey ee hoos taga deegaanka nambar lixdan ee shabeellada hoose wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka hadashay xaaladda deegaanka teedaan oo maalmo ka hor ay dagaal kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen saadiq muumin iyadoo saddex maalmood ka hor ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka teedaan kadib dagaal la socday muddo saddex maalmood ah oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhan oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee andalus ka hadlay khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaalkaasi ka dhacay teedaan oo ay hadda ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta koobista wixii dhacay aad loo uma xadidi karno laakiin inta la xaqiijiyey dhimashadu waa tiro aad u badan oo afartan iyo ziyaado ah dhaawacuna waa in ka badan lixdan ayaa meeshaas ku dhaawacantay khasaare badan oo maaleedna waa jiray oo ay ugu weyneed gaarigii uu qoriga saarnaa hub tiro badan baa laga qabsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhibkaasu u geystay cadowgaas wuxuu ugu geystay gacmaha dadka mujaahidiinta ah cadowga marka wax badan baa gaaray intaa aan sheegay iyo in kale oo laga yaabay leanno dhul howd ah ayaa la isku helay laisku hardiyey goobo kala duwan bay xabadda ka socotay waa laga yaabaa wax qarsoon laakiin intii ay mujaahidiintu xaqiijiyeen waa intaaan sheegay cadowgu inta aan ognahay waxay ku kala shumeen qayb waxay aaday dhanka gilgaduud iyo gurceel iyo halkaas ama deegaanka matabaan oo ka tirsan degmada wilaayada islaamiga hiiraan degmada u shashaysa oo u xigta dhanka gilgaduud qayba waxay ku urureen xagga iyo beledweyne qaybna waxay gaareen xagga iyo laamiga iyo coomaad intii aan hadda ognahay cadowgu marka waa kala huleelay islama jiro ismana raacin ilaahay subxaanahu watacaala waa qaybiyey waana kala yaaceen cadowga waxay ugu dhigan tahay way caddahay waxay muujinaysaa in ay jabeen waxay muujinaysaa in aysan waxba la jirin waxay u tahay jab iyo naasabeel cid kastaoo isku halaynaysay oo ibliis uga horreeyana waxay u tahay jab mujaahidiintana waxay u tahay guul iyo nasir u soo hoyday waaliga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo hadalkiisa sii wata ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey xaaladda teedaan isagoona kula dardaarmay mujaahidiinta iyo dadka deegaanka ah in ay iska asturaan bakhtiga cadowgu goobta kaga cararay si loo ilaaliyo badqabka dadka iyo duunyada ilaahay mahaddiisa teedaan way degan tahay waxayna ku jirtaa gacanta mujaahidiintay ku jirtaa waa meel xasiloon waa meelaan wax dhibaha ka jirin waa meel maanta ay ka taagan tahay rayt توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بكاد البنيسو وقوب كاس دقن وحنا أرجينا إن الله سبحانه وتعالى ودائمي خير كاس يا نعمة إلهي كوك الله ذي أوسيي أياد يدت كذا waxaa daadsan goobta hadda aan kuu sheegayo ee bakhtigii cadowga ayaa goob walba yaallo oo meelihii daadsan waxaana leeyahay mujaahidiinta ilaahay gacmahooda uu ku cadaabay iyo dadka shacabkoo meesha joogaba in meyidka goobaha yaalyaallo oo cadowga ay ka tageen in laga asturo si loo ilaaliyo bani aadinimada ama loo ilaaliyo caafimaadka dadka iyo duunyadaba dagaaladan murtadiinta loogala wareegay deegaanka teedaan ayaa qayb ka ah dagaalada lagu dhiig bixinayo maleeshiyaadka murtadiinta ah ee calooshood u shaqaystayaasha kuwaas oo gaalada ku garab siinaya dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka dhab xoogan ayaa ka kacay kaymaha dalka maraykanka kaasi oo burburiyey boqolaal dhismee kumanaan qofna ku barakaceen walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya dababka xooggan ee ka socda duleedka magaalada sbokaane ee gobolka washington ayaa sababay burbur ballaaran iyadoo ugu yaraan toddoba boqol oo dhisme ay gubteen halka ku dhowaad lixdan iyo afar kun oo qof la amray inay ka barakacaan guryahooda dabka oo galay maalintii saddexaad ayaa noqday mudnaanta koowaad ee howlgallada debdemiska maraykanka waxa uu ku fiday in ka badan siddeed kun oo hegtar waxaana weli socda baaritaan lagu ogaanayo sababta rasmiga ah ee keentay dabkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in inta badan dhismayaasha gubtay ay yihiin guryo ku yaala xaafado la degan yahay sidoo kale sawiro laga qaaday hawada ayaa muujinayay in ilaa iyo afar boqol oo dhismo kale ay u badan tahay inay waxyeello soo gaartay ama gebi ahaanba burbureen gobolka waqooyi galbeed ee maraykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey la daaladhacayay abaar iyo dabab isdabajoog ah kuwaasoo sidoo kale si weyn u xumeeyey tayada hawada ee deegaano badan dowladda iyo ciidamada dabdemiska ayaa weli wada dadaallo lagu xakamaynayo dabka iyo badbaadinta dadka uu saameeyey dabkaasi abaarta kuleylka daran iyo dabaylaha xooggan ayaa lagu tilmaamay sababaha ugu waaweyn ee sii hurinaya dabka iyadoo washington ay wajahayso mid ka mid ah xilliyadii ugu dababka adkaa ee sanadkan dabku wuxuu si daran u saameeyey deegaano ku dhow magaalada isbokaane waxaana gubtay guryo ganacsiyo iyo dhismayaal kale in ka badan kun iyo boqol debdemis ayaa ku howlan deminta dabka ha yeeshee dabka weli si buuxda looma xakamayn ilaahi hadda lama xaqiijin wax dhimashii dhaawaco sidaa u buuran balse mas-uuliyiintu waxay ka digayaan in khasaaraha uu kordhi karo marka kooxaha gurmudku ay gaaraan dhammaan goobaha dabka uu saameeyey mahadsanid abuusheyba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha jiido ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wuxuu ahaa kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey waxgaradka salaadiinta nabadoonnada iyo aqoon-yahanka beesha jiido oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ku yeesheen deegaan ka mid ah wilaayada sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo marti sharaf kale muddadii uu kulanka soconayay oo ay beesha uga arrinsanaysay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay horumarka beesha garab istaagga jihaadka iyo sidii deegaanada ay beesha degtaha loo sii horumarin lahaa heerka aqooneed ayaa ugu dambeyn kulanka waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiido ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan cali nuur wuxuuna beesha kula dardaarmay inay adkeeyaan dhammaan arrimihii looga hadlay shirka haddaan nahay beesha jiidda odageeda aan ahay waxaan leenahay insha allahu tacaalaa bayaankaas wuxuu ka koobnaa dacwada in la hormariyo beesha maslaxadeeda adduunya maslaxadeeda aakhara waxay ku jirtaa in dacwadaas la hormariyo kitaabkaas alle subxana wa tacala gacanta lagu qabto waxaa kaloo ku jiray in muxuu badqabka ee dhirta iyo daaqa si loo ammaangelin lahaa oo ay ku jirtay bayaankay ku jirtay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isna ka hadlay gabagabada kulanka ayaa beesha jiidda ku ammaanay dadaalkeeda iyo garab istaagaha ay mar walba la garab taagan tahay jihaadka iyo kulanka ay isugu yimaadeen ay ku horumarinayaan arrimaha beesha ree jiidda guud ahaan waan u mahad celinaynaa bacdaxamdilaahi safar iyo wajihiisa aad u tihiinba waxaan idin leenahay soo dhowaada wilaayada beelaha degan ee soomaaliyeed yaad ka mid tihiin ilaahayna subxaana wa tacaala qabaa'ilka muslimiinta ee uu dhulkan ku beeray qabiil walba ilaahay markuu abuuray ujeedda iyo xikmadu ka laha ilaahayna subxaana wa tacaala dee beeshan wuxuu ka dhigay beel weyn oo beelaha soomaaliyeed ka mid ah beesha marka noocaan oo kale ah ilaahay dadkeediina saa u badiyey deeqna siiye oo xoolo fara badanna ilaahay uu siiye waxaan rabnaa insha allahu tacaala horta annagu aan idiin dardaarmaynaa in lagu dadaalo midnimada beeshan dadku waxay ku horumaraan oo ay ummadda kale kaga tagaan ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku barakeeyo adduun iyo aakhrana ay ku liibaanaan cadowgoodana ay isaga celiyaan xuquuqda lagu leeyahayna ay isaga bixiyaan waxaa weeye midnimada iyaga dhexdooda markii la ilaaliyo kama marnay nabadoonnada iyo aqoon-yahanka beesha oo dhankooda si weyn u adkeeyey arrimaha shirka waxayna sheegeen waxayna sheegeen in mar kastaba ay barbar taagan yihiin jihaadka lagula jira gaalada dalka kusoo duushay anagoo ah macartaa nabadoonkii beesha reer jiidda gaab suufekeerow degmada jilib nabadoonkeeda ah beesha reer jiidda kulan wadatasha ayaa ku jirtay kulankii wadatashiga duuri ayaa barbar socotay waxaa lagu wada tashanayey shareecada islaamka sidii loo koryeeli lahaa insha allah duuridii waa noo soo gabagowday kulankii waa noo soo gabagowday alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii waxaa ka dambeeyey waxaan ku jaanqaadinaa shareecada islaamka sidii loo koryeeli lahaa waan ku wada tashanay waana ku dhammaysanay
soo diyaar uma tihiin aa noqotaan inaan dhahno sidii ay dhaheen xawaariyiinta nabiylaahi ciisa oo ay dhaheen naxnu ansaarullah soo diyaar uma tihiin inaan ansaarta ilahay waxa waaye aan noqon soo diyaar uma tihiin taasna waxaa waaye midaan aakharadeen aan ku liiwaani lahayn waay liiwaantaasaana maanta waxa waaye dad badan oo anaga nala mid ah aana haysanin ilaahaan kaga mahad celinaynaa awalan oo aakhiran waxa waaye ilaahigii inoo suurtageliya waxa waaye maanta inaan shareecada islaamka nusraynteeda aan maanta aan u fadhino ilaahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa kuwii waxa waaye dartiisa loo dilina ilaahay inuu naga dhigay waxaan isku raacsannahay beesha jiido wixii muslimiinta ah diriska ah inay haq dhooraan inay la dhaqmaan insha allahu tacaalaa in walaal dhahranan isa degaa isa bartaa madayaa ilaahay ku roognahay sharaac islaami oo gaala in un ha heshiis jelle maal iyo gacan inuu wane oo habad uun habad hun wal inuu ballame jelle inuu olah jelle diyaariis maa keen taanka lamaas walinaag un atiyas ha holomnay kheer yas holomnay ha fa'iisanay walaal dhahriyanus booq dhiyoton oo lamaatoodanan qoonna maxaynu qoonay inta duur oo sharci ah iyo kulun wadatashi ah kulunka wadatashigin iyo duuridu ku wada guulaysine kulunkaas kadib beesha reer jiida may is- is- isdardaaragnay ina oo dhawano shareecada islaamka kadib ina jihaadno wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan wilaayada islaamiga ee gado ayaa muddooyinkii dambe qaabilaysay askar iyo saraakiil ka soo baxayay safka murtadiinta kuwaas oo qaar ka mida la yimid hubkii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta taa'ibiintaas waxaa u dambeeyey maxamed axmed macalin xasan oo muddo u dhexaysa hal sano iyo bar ilaa laba sano ka tirsanaa safka riddada waxaa isagoo taa'iba lagu soo bandhigay xarunta wilaayada islaamiga ee gado ee degmada ceelcadde taa'ibkan waxa uu tilmaamay inuu ka qoomameynayo muddadii uu cadowga la shaqaynayey kadib wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus markii taa'ibkan lasoo bandhigay magacayga waa maxamed axmed macal xasan waxaan hadda ku suganahay degmada alcadde waxaan ka imaaday meeshaliyada baar dheere oon in muddo ah ku sugnaa kana tirsanaa ciidamada halkaas ku sugan ee murtadiinta ah waxaan ku jiray inuu muddo ade hal sano iyo bar ilaa ade laba sano qiyaasta eriyadaas dhan dhabtii waana waqtiga hadda waxaan dhihi karaa cimrigeyga anigu waa ka jarayaa waqtigaas macnaha hadda laba sano iyo halka sano aa macnaha ku jiray waqti aad hadda aniga aan uga qoomameynayo wey oo waqti aan isleeyahay cimrigaaga waad ka jari kartaa weyo waayo meesha nimankan ugaga soo tegay ma ahan hadda meel la dhihi karo macnaha niman baan kasoo tegay lama dhihi karo iyo dad meyti aan kasoo tegay waxaan meeshaas ku sugnaa hadda baardheere gudaheeda muddo sideed bilood yaan toos iyada u dhex joogay haa horaana xagga garbaharri baan ka tirsanaa intii baardheere aan tegay waxyaaba badan badan badan oo hadda haddii ha laga sheekeeya la dhaho waqti dheer lagu qaadanayo baan kala soo kulmay wareysiga uu bixiyey taa'ibkan ayuu ku sheegay dhibaatooyinka heysata riddada iyo caqabadaha uu la kulmay muddadii uu ka tirsanaa caqabadaha igu darnaa waxay ahaayeen meeshu horta uu- markii khalqi dhan uu soo imaado la markuu horta waxaa dadkaas waajib ku noqonayo dacwo xag rabbi ka timaaday sida salaad oo kaleeto arkimaysid qof ku dhahayo aan tukano arkimaysid qof ku dhahayo aan bal hal maalin hataa aan xusna ilaahay arkimaysid waxaa igula dhibaato badnaa meeshaas intaan joogay wax xuquuqa ma aanan lahayn oo mushahaar aan qaadanaya ma lahayn nin meesha iska joogo oo iska cuno iska cabo maalinkuu xilana cuno maalinkuu waayana ka socdo baan ahaa waxaasi dheer waxaan kuu kala soconayn waxaaga iyo waxa dadka muslimka ah waayo toos ayaad ugu bereereysaa inaad maanta maamo ama oday ama dhalinyaro bajaajlaa inaad wixiisa aad ku disho ama aad ka qaadato awoodaad ugaga qaadato duruufaha macnaha adag ee ku daahan macnaha ku daaharan way waxyeele haa bajaajlaha ama waayo simberi waxaad maqlaysaa bajaaj lala dilay maxaa lagu dilay hal door siiba lagu dilay Ma- xagga maamaa la dhacay maxaa laga dhacay qaadkii baa laga dhacay Qa- wax niyow aana laga sheekeyn karin oo hadda haddii laga sii sheekeeyo aad looga qomameynayo meeshaas kala soo kulma maxamed waxa uu dhanka kale tilmaamay inuu go'aansaday inuu isaga soo baxo gaalnimadii uu ku jiray muslimiintana uu ku soo biiro taasoo ugu dambeyn allaah fadligii u suura gashay waxa uuna la yimid laba qori oo ah kii afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda kuwaas oo wilaayadu ay u lacageysay wuxuu baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadkii riddada ee safkooda uu ka soo baxay waxaan qoshaystay inaan tawxiidka aan dib ugu soo noqdo oo toobada ay furan tahay alxamdulilah alxamdulilah aniga waxaan la imaaday laba qori laba qori qori dhammaan iyo qori kuryaanaan la imaada alxamdulilah si heer sare ah oo aad iyo aad u wanaagsan baa la iigu lacageeyey Een, waa qiimo weliba ana filim baa la iigugu dhuftay waxaan hadda ugu baaqayaa ragga meesha gadaal igaga jiro asxaabta oo hadda kasoo tegay inuu isu kacay keena meeshaas hadda wax weyn oo faa'iida in kugu jiraan waan ogsoonahay meeshaas wixii joogay say ahayd waan kula noolaa waa isnaqaanaa oo waxyaabo badan isla soo marnay waxaan asxaabteyda hadda aan ku boorinaya aan kula dardaarmaya aan ugu baaqaya isaga soo baxa meeshayda ka toobadkeena imaada waa lain soo dhaweynayaa anigaba waa kana waa laisoo dhaweeyaa hadda maanta degmada caaldaan iska dhex baashaalayaa maqaaxiyaan ka shaahayaa asxaabteydaan ku dhex jiraa qoryahaygii waa la ii lacageeyey waa alxamdulilah rabbilcaalamiin waan u mahad celinaya wilaayada boqolkiiba boqol gacanteeda waxaa sarreysaan leeyahay asxaabteyda aan kasoo tegayna waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba kasoo soo baxa meeshayada waxdano in kugu jirta malahan waan wada naqaanay waan ogsoonahay baahideeda rafaadkeeda ilaa kuma qaada tahay xurmadaradeeda gaalnimadeeda isaga soo baxaan leeyahay asxaabteeda intaas ayaa kula dardaarmaya ayagana askarigan taa'ibka ah waxa uu ku biirayaa silsilada taa'ibiinna oo muddooyinkii dambe ay qaabilaysa wilaayada kuwaas oo loo lacageynayay hubkii ay wateen haddana waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee gado mahadsanid abu xasaan ardayda madarasada umulqura ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga bakool walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya madarasada umulqura waxa ay ka mid tahay madaarista waxbarasho ee u gaarka haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool madarasada oo furan muddo lix iyo toban sano ah waxaa wax ku bartaa konton gabdhood oo isugu jira hooyooyin iyo gabdhaha da-da yar kuwaas oo baranaya duruus kala duwan sida qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa adkaarta tarbiyada iyo duruus kale munaasabad ka dhacday gudaha madarasada ayay kusoo bandhigeen qayb ka mid ah cilmiga ay xambaareen waxaana kasoo qaybgalay culimo nuqabo iyo qaybaha kale ee bulshada
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال تعالى إلهي ما يبري يا أيها الذين دولك آمنوا حق الرماينو اتقوا الله إلهي كأبصد waltandur ha fiirdoy nafsun naf kasta maa qadamat walee ha shaqaysatay liqadin baryay walee kulama doonto fiirdoy wattaquullaha ilaahay ku obsada ina allaha ilaahay khabiirun alii hoos ogu bimaa tacmaluuna wala isan camal falaasan kam maraatigu diini wamaa hiya مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام؟
أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان وما هي؟
أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ما هو الجلباب الشرعي؟
هو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال غير محارمه ما حكم الجلباب؟
حكمه واجب على المرأة المسلمة ما الدليل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ugaas buraale iyo malaaqyaan yurey oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa goobta kalimaad ka jeediyey waxayna bogaadiyeen dadaalka waxbarasho ee gabdhaha madarasada umulqura iyagoona kula dardaarmay in cilmiga ay xambaareen ay ku camalfalaan dadkana ay gaarsiiyaan marka insha allahu tacaalaa waxaa muuqata in wax la bartay baa muuqata horta gaar ahaan dumarka iyo owlaadda in ay wax barteen baa muuqata marka he wax waa la baran karaa haddii qofka uu qur-aanku barto oo cilmi barto oo uu si fiican cilmi u barto ase gurigiisii ay ka muuqan weydo ku dhaqmi waayo ilmihiisii iyo gurigiisii ay ka muuqan weydo oo dariskiisii ay ka muuqan weydo dee barashadii waxbaba ma siyaadinin marka insha allahu tacaalaa waxaan dardaarmaynaa gabdhahaas muslimaadka ahe meesha fadhiya wixii ay barteen inay ku dhaqmaan dariskoodana gaadhsiiyaan ilmahoodana gaadhsiiyaan ku dhaqanka in la raadiyo barashadii waa la helay ku dhaqanka in la raadiyo barashadiina lasii siyaadiyo ummadda kale meelaha iska joogana lasoo baraarujiyo madarasooyinka lagu soo baraarujiyo waxbarashadii horey loo qaado intaasaan dardaarmaynaa nicmadii ilaahay nicmadaas alla kadib haddana maan mahadnagaane maalinkii ardaydan walbaray ee aan dhabar adeygay ee dadkan mana heerkan asinargaasan hageysi maylena rajayna ilaahay barakaay afrinshayna lalaala lama tabi ajiiskan ilaahay ku qaada walus aakare ka mudown ilaahay aan kuwaala maana ilaahay aan kuwaala insha allahu haddii dhiif hadii maanaha haqiiqda maanaha erkay ma ah magaalada un hada roognan dugsi badan ka taal walaalkan waa la mugtaar hami oo mayle aali ayalii maana deegaanka maana anis hormar eh ilaahay kheer si maaliku saayil maylana jazaakum allahu khayran ilaahay un rugakin barakaay maykalan maadnagaane ardaydii gabadee dugsiin walka barati intaasan dhabar adeegasi ilaa heerkan ha ku diireen walka baradaasi yoona maylana ilma jo ilaahay barakaay ilma jo ilma naafi awal taraw ilaahay inkawaal ko'o ilaahay lika kirima ilaahay kawaala ko'o manaa islaamka linka gargaaraw ilaahay kawaala magaalada buurdhuxunle waxaa ka furan madaaris dhowr ah oo ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka waxaana ka mid ah madarasada weyn ee umulqura iyo machadka khadiija binti khuweylad ee soo saara haweenka daaciyaadka ah mahadsaned cabdulqani maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa degmada galhareeri ka daafuray xarun cusub oo mu'asasada alxikma ah walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa si rasmi ah degmada galhareeri uga daafuray mu'asasada alxikma oo ah xarun waxbarasho iyo xirfad barasho isku dhafan taas oo bulshada deegaanka u horseedi doonto fursado cusub oo dhanka waxbarashada iyo horumarinta xirfadaha ah munaasabada daahfurka xaruntaani waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin waxgarad ganacsato mati sharaf iyo ardayda ugu horreysay ee iska diiwaangelisay xarunta mu-asasada alxikma ayaa bixinaysa koorsooyin iyo tababaro kala duwan oo bulshada baahi weyn u qabtay kuwaas oo ay ka mid yihiin barashada luqadaha culuumta caafimaadka harqaanka iyo xirfado kale oo waxtar u leh bulshada intay socotay munaasabada daahfurka ayaa waxaa ugu horreyn hadal ka jeediyey naqiib cabdulaahi oo ka mid ah nuqbada wilaayada galgaduud waxa uu sheegay in furitaanka xaruntaani tahay tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo aqoonta iyo xirfadaha bulshada isagoo ku booriyey dhallinyarada inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ay bixinayso mu'asasada alxikma mu'asasada alxigma waan maqli jirnay laakiin weli sooma gaarin degmadan wakhti aan fogeynay soo gaarto gobolkan in badan oo ka mid ahna kol waxaan u malay doonaa inay ka najaxeen degmada caalbuuran ugu sukaysay waxaan leeyahay marka anigoo ku hadlaya afka nabadoonnada si gaar ah mas-uuliyaddayda degmada waxaan leeyahay maktabka tarbiyada si gaar ah mu'asasada alxigma ee deegaankan soo gaartay waxaan leeyahay soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan idinla shaqay doonno si gaara marka ardada waxaan leeyahay ilaahay nasiibka uga dhigo ha dadaalaano cilmigaas inay xambaaraan ha isku dayaano inay naftooda ku anfacaan dadkoodana ku anfacaan macallimiinta waxaan leeyahay laftirkiinu dadaalo ballanqaadkaadna waa ballanqaadeen midho dhalkiisa aan aragno wakhtiga xiritaanka sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed mu'asasada hadda markaanu soo laabto runtii waxay ka furan tahay aniga galgaduud markaan aragno waa meeshii labaad ceelbuuray ka furneed welina way furan tahay oo hadda waa la dhigtaa maadooyin fara badanna waa laga bixiyaahoo sida kombyuutarka oo kale harqaanka cilaansaarka mar uu sayidku gabaruu dhalay ou la hadlayo hadalladiisa waxaa ka mid ahay farsamadaana baro yaadan qabaan noqoni qabaan waxaad noqona haddaadan farsamada gurgaaga iyo wixii wixii gabar qaba karto haddaadan baranin inaad qof kale u hoos tagto soo kuma qasbanid marka waana mahadsantihiin qof kasta waxaa laga rabaa waxbarashadeeda waqtigay leeda waqtigeeda inay ilaaliso intay meesha fadhidana ay wax faa'iidayso meeshaas waxaa laga rabaa in wax lagu barto laga faa'iidaysto lixda bilood inaad ka faa'iidaysataan ilaahayna heda ku anfaco dhammaantiinna waxaa waaye kuwii ka aflaxa alla heda ka dhigo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi mid ka mid ah ganacsatada degmada galhareere ayaa isagana bogaadiyey furitaanka mu'asasada alxikma awalan ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale marka labaad waxaa mahad iskale maamulka islaamiga ah oo noo suurtogeliyey inaan maaragtay waxbarashadayna sii wadanno kadib markuu dhabarka u ritay amniga iyo maamulka maaragtay shaqadaas oo dhabarka asiga u ritay waxaa ka dhalatay in waxbarashada wilaayaadka islaamiga si fiican loogu baro karo taana ilaahay subxaana wa tacaala ha ku mahadsan waxaan leenaha ka ganacsati ahaan waa soo dhoweyhaynaa dadaalkaas faraha badanne ay qabteen maktabka tarbiya wa tacliim waxaana leenahay waa la shaqay doonaa dhankooda qaar ka mid ah ardayda iska diiwaangelisay mu'asasada alxikma ayaa muujiyey farxaddooda iyo rajada ay ka qabaan waxbarashada iyo xarunta bixinayso iyagoo sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan koorsooyinka iyo tababarada si ay u yeeshaan aqoon iyo xirfado u sahla mustaqbalkooda magacayga waa cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada galhariiri anoo ka socdo qaybta barashada ragga ay wax ka baranayaan mu'asasada alxikma waxaan leenahay waa soo dhoweyhaynaa barashada iyo horumarka ummadda iyo bulshada ay u sameeyeyso waana ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto meeshii lagu liibaano oo lagu aflaxo wax badanna ay dadku ka faa'iidi doonaan dad aad u fara badan ayaa dhiganayo wiilal iyo gabdho iskugu jiro waxaan leenahay abaalkaas waxaa ku mahadsan ilaahi subxaana watacaala kadib wilaayad ayaa ku mahadsan oo shaqadaas guda gashay marka shaqadaasna insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan si fudud uga soo baxno jisaakum allah khayr magacaygu waa mahayda ciise cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada galhareere halkan maanta waxaa ka socdo xaflad lagu furaayo mu'asasatu alxikma tacliim ilmihani walxiraf wallaahi aad iyo aad dareenkeyga aad iyo aad waaye lama soo koobi karo maadaama aan mu'asasadan wax badan sugeynay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa fariinteyda ku wajahan dadka halkan ka maqan waxaa waaye inay wax bartaan ee soo haleelaan mu'asasadeena alxikma taasaan u jeedinaya bulshada ku dhaqan degmada galhareere ayaa muddo dheer u baahneyd xarun sidan oo kale aha taas oo dhallinyarada siinaysa xirfado ay noloshooda ku horumarin karaan xaruntan ayaa noqonaysa tii labaad ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka hirgeliyo wilaayada taasoo ka tarjumaysa dadaalada lagu ballaarinayo adeegyada waxbarasho iyo kobcinta xirfadaha bulshada ee deegaanada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan guud ahaan dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alcandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu